bsmi اllahi الرaxman الraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عalى rasuuli اllah slى اllahu عalayh wعalى alih وصaxbih wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda sagaal iyo afartanaad ee suurat اlxijri allah waxau ihi subxaanah nabi' cibaadii anii ana algafuur الraxiim waana cadaabii huwa alcadaab اlaliim allah waxau ihi nabi' uga waran nebi muxamedow cibaadii addoommadayda uga waran annii anigu ana anigu algafuuru ka dembi dhaafista badan inaan ahay alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista wa anna cadaabii iyo cadaabkaygu huwa isagu alcadaabu cadaab inuu yahay cadaabkaasoo alaliimu ay ilmu'limu wa xanuujiya wanabi'hum waxaa kalood uga warantaa addoommadayda nebi moxamedow can dayfi ibraahiima nebi ibraahim martidii u timid uga waran id wakhtigiina u war ah ama wadkur xus dadkana xasuusi id wakhtigii dakhaluu ay u soo galeen martidaasi calayhi ibraahiim oo faqaaluu dabeed ay yidhaahdeen salaaman ay nusallimu calayka salaaman waanu ku salaamaynaa ibraahiimow qaala waxau yidhi ibraahiim innaa annagu minkum idinka wajiluuna kuwa idinka baqaya ayaanu nahay oo cabsi ayaa uu ka muujiyey waxaynu suuratu huud ku soo maray inuu salaanta u celiyey oo halkan waa lasoo koobkoobay halkaasay kaga faahfaahsanayd oo markay yidhaahdeen qaaluu salaaman qaala salaamun isna waa salaamay oo weliba waxa uu ku salaamay jumlo ismiye ah oo ka xoog badan jumladii ficliyada ahayd ee iyagu ay ku salaameen qaaluu waxay yidhaahdeen laa tawjal ibraahiimow ha cabsanin innaa annagu nubashiruka waxaanu kuugu bushaaraynaynaa bighulaamin wiil baanu kuugu bushaaraynaynaa wiilkaasoo caliimin cilmi badan waa isxaaqeh qaala waxau yidhi abashartumuunii miyaad ii bushaarayseen calaa an massaniya alkibaru maca an massaniya alkibaru iyadoo da-dii gebowgu ay itaabatay miyaa ii bushaarayseen fa bima maxaad tubashiruuna iigu bushaaraynaysaan waa maxay waxaa iigu bushaaraynaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen basharnaaka waxaanu kuugu bushaaraynay ibraahiimow bilxaqi xaqii baanu kuugu bushaaraynay ee falaa takun ha ahaanin min alqaanitiina kuwa naxariista ilaahay ka quusta ha ka mid noqonin qaala markaa waxa uu ku yidhi ibraahiim waman yaqnatu oo yaa ka quusan kara min raxmati rabbih rabbigii raxmaddiisa ila adaalluuna kuwa lunsan mooye yaa ka quusan kara ay laa axad waa istifhaam inkaari oo bimacna nafyi ah ay maa yaqnadu min raxmati rabbihi ila adaalluun qaala waxau yihi markaa ibraahiim famaa khatbukum haddaba warkiinna iyo arrinkiinu waa maxay ayuha almursaluuna kuwiinan lasoo dirayow markuu aqoonsaday malaa'ig lasoo diray inay yihiin bishaaradiina uu ka guddoomay ayaa uu yidhi arrinkiina kale waa maxay waxa uu dareemay ibraahiim bushaaro keliya inaanay u socon ee wax kale u weheliyo waayo intaasoo malagoo isa soo raacay dee bushaarada ibraahiim male keliyaa ku fillaa marka inay wax jiraan waa dareemay arrinkiina kale waa maxay buu yidhi qaaluu waxay ku yidhaahdeen innaa annaga ursilnaa waxa naloo soo diray ilaa qowmin qoom qoladaasoo mujrimiina xuma falayaala waa qowmu luut waxaad u soo qadartaa linuhlikahum si aanu u halaagno ayaa qoladaana loogu soo diray ilaa aala luutin reer luud mooyaane yacni nebi luut iyo reerkiisa mooyaane oo innaa annagu lamunajuuhum waanu badbaadinaynaa luut iyo ehelkiisa ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood waa badbaadinaynaa ila imra'atahu haweenaydiisii mooyaane oo qadarnaa aanu qadaray innahaa iyadu la mina alghaabiriina inay ka mid tahay kuwa halaagga iyo cadaabka ku hadhaya ee qoomka luud la halaagsamaya falamaa jaa'a markii uu u yimid aala luutin reer luud markay u yimaadeen almursaluuna kuwii la diray qaala waxa uu yidhi luut innakum idinku qowmun qolo ayaa tihiin qoladaasoo munkaruuna aan la garanayn ay laa acrifukum dad macruufoon garanayo ma tihidin innakum idinku qowmun qolo ayaa tihiin qoladaasoo munkaruuna aan la garanayn qaaluu waxay yidhaahdeen bal kaba kaalay balgarasho la-aantaasoo ji'naaka waxaanu kuula nimid luutow bimaa kii baanu kuula nimid kaanuu ay ahaayeen fiihi maaga yamtaruuna kuwa ka shakiya cadaabkaad u sheegaysay eed ku cabsi gelinaysay eed lahayd war xumaanta iska daayayaan laydinku cadaabine ay ku lahaayeen cadaabna ma jiro cadaabka laftiisii baanu keennay oonu sidnaa oo waanu cadaabaynaa wa aataynaaka waxaanu kuula nimid luutow bilxaqi xaqii ayaanu kuula nimid oo nusuululcadaab ah yacni xaqii baanu kuula nimid oo waxa weeyi cadaabkaa aanu ku soo dejinayno qowmu luud iyo waxa weeyi inaanu badbaadinayno luud iyo inta rumayso oo ehelkiisa ah xaqaasaanu kuula nimid runta een baaqanayn wa aataynaaka waxaanu kuula nimid luutow bilxaqi xaqi ayaanu kuula nimid wa innaa annagu la saadiquuna kuwa run sheegayaanu nahay oo waxaanu kuu sheegaynaa run weeyi efa asri la dheelmo luudow oo la guuro gal biahlika ehelkaaga la guuro gal biqicin qayb min alleyli habeenka ka mid ah oo qeybta dambe ah habeenkii qeyb ka mid ah ehelkaaga la guuro gal oo halkan yaagu yaanu waagu kuugu baryin halaag baa ku habsanaye wattabic raac luudow adbaarahum gadaashooda iyo xagga dambe ka soco si aan qofna uga hadhin xagga dambena aanay soo daymoon oo walaa yaltafid aanu soo daymoonin minkum xaaluu idinka idinka mid yahay axadun qofna yuu xagga dambe soo milicsan oo wamduu socda xaydu tu'maruuna halka laydin faree laydin amray u socda wa qadaynaa waxaanu u waxyoonnay ilayhi ay ilaa luutin nebi luud waxaanu u waxyoonnay daalika kaa la soo sheegay alamra arrinka ah ayaanu u waxyoonnay oo qadayna maanta waa bimacnaa awxayna marka arrinka loo waxyoodayna waa in nimankaa la halaagayo isaga iyo inta rumaysayna la badbaadinayo ka bedel daalika alamrada waxaanu u waxyoonnay anna daabira haa-ulaa kuwaas waxa weeyaan ka u dambeeya maqtuucun in la goynayo oo la halaagayo musbixiina xaale ay yihiin kuwa waa beriisanaya yacnii xilliga uu waagu u beriyo ee ay waa beriisanayaan ayaa ka u dambeeyo la dabar goynayaa macnuhuna waxa weeyi dee qoomka ka u dambeeya haddii la halaago kii u horreeyeyna hadalkiisa badda waa goor ay dhammaadeen waxaa kaloo lagu fasiray waxaanu u waxyoonay anna daabira haa-ulaa kuwaa cidhibtoodana maqtuucun in la dabargoynayo laakiin abd waxa weeye jalaaludiin asuyuuti isagu anna daabirada bedel kama dhigin sidaynu yani laqbaynaye wuxuu ka dhigay jumladan tafsiiriyo waxaanu usoo qadaray mubtade oo waxau ihi waqadaynaa waxaanu u waxyoonay ilayhi luut daalika kaasi alamra ee arrinka ah oo nimanka inaanu halaagayno iyagana badbaadinayno ayaanu u waxyoonay wahwa arrinka loo waxyooday waxa weeyi anna daabira haa-ulaa in kuwaasi cidhibtooda maqtuucun la jarayo oo la goynayo oo la dabargoynayo musbixiina xaale ay yihiin kuwa waa beriisanaya ayaa la dabargoynayaa oo xilliga ay waagu u beriya aroorta ay gelayaan iftiinka xilligaasaa la dabargoynayaa wa jaa'a ahlu lmadiinati yastabshiruun halkan qisadan qowmu luud waxaa ku jira taqdiim iyo ta'khiir oo halkii ay nagu soo martay suuratu huud ee ay ka faahfaahsanayd dee waxaa soo hormaray murugada iyo waxa weeyaan ciilkii nebi luud uu aada uga murugooday ee ahaa mar alle markuu niman dhallinyaroo qurux badan arkay dee waxa weeyaan qoomkiisana uu yaqaanay anshuxumadooda wuxuu u baqday inay xumaantoodii la soo aadaan dabeed waa kii aada intuu u murugooday dee waxa weeyaan la hadlayey ee lahaa alaysa minkum rajulun rashiid miyaydaan wax isku falayn ha igu fadeexadaynina martida kadib markii uu aada u cawday ayaa malaa'igtii ay u sheegeen dee inay malaa'ig yihiin inaa rusulu rabbika lan yasiluu ilayk waxba ha baqanin rusushii rabbigaa uu soo diray baanu nahay markaasay isu sheegeen kadib baa dee halaaggii iyo cadaabkii loo sheego ay hawshii fuliyeen laakiin halkan waa bilcagsi oo waxaa la soo hormariyey halaaggii iyo cadaabkii murugadii iyo cab yacni waxa weeyaan ciilkii iyo cabashadii ku dhacday nebi luudna waa la dambaysiiyey marka waxaa loo soo hormariyey halaagooda iyo cadaabkooda waa litacjiili almasara waalfarax yacni wixii lagu farxayey ee waxa weeyaan dee aad iyo aad uu u jeclaa oo in qoomkan la halaago laga aargoosta ah ayaa la soo hormariyey qisada wixii uu ka murugoonayey oo anshixumadoodana waa la dambaysiiyey allah waxau yihi markaa wajaa-a waxa yimid ahlulmadiinati ilan malaa'ig uma haystaane dhallinyar qurux badan bay u haystaane wajaa-a waxa yimid ahlulmadiinati magaaladii saduum ee reer luud ay gelayeen ehelkeedii anshuxumada lagu yaqaanaa u yimid yastabshiruuna iyagoo bushaaraysanaya ku faraxsan oo isla alla ilaha maantaa wax hesheen qaala waxa uu ku yidhi luud inna haa-ulaa'i kuwaasi dayfii waa martidaydii ee falaa tafdaxuuni war haygu fadeexadaynina waataqu llaaha ilaahay ka baqa oo walaa tukhsuuni haygu dullaynina martidaydoo haygu hoojinina qaaluu waxay ku yidhaahdeen awalam nanhaka oo miyaanaan kuu diidin luutow can ilcaalamiina dadba inaad marti geliso miyaanaan hore kaaga digin oonaan kuugu diidin maxaa adiga ku daba dhigay dad qaala waxau idhi haa-ulaa'i kuwaasi banaatii waa hablahaygii ee fatasawajuuhunna guursada in kuntum haddaa ahaateen faaciliina kuwa samaynaya maa aamurukum bih waxaan idin farayo haddaa yeelaysaan hablahayga guursada hunna atharu lakum iyagaa idin tahaaro iyo nadaafad badane guursada oo ragga iska daaya lacamruka inahum la fii sakratihim yacmahuun allah waxau idhi lacamruka ay laxayaatuk noloshaada ayaa nebi muxamedow qasami ay dhaartaydu ahaateeba alla uu yidhi noloshaada iyo baaqinimadaadan ku dhaartee nebi muxamedow inahum iyagu kuwani la fii sakratihim waalidoodii iyo dhaqanxumadoodii bay ku dhex sugan yihiin yacmahuuna xaale ay yihiin kuwa wareersan oo meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan aan kala garanay wa jaa-ahu qowmuhu yuhracuuna ilayh wa min qablu kaanuu yacmaluuna sayi-aat ayaa inagu soo martay huud qoomkiisii anshuxumada lagu yaqaanaa u yimid yuhracuuna ilayh iyagoo la dadejinayo dabada in laga wada aada moodo balaayada iyo xumaanta ay la yaacayaan alla waxau ihi faakhadathm asayxa dabeed waxaa qabatay qayladii bimacna alcadaab cadaabkii baa qabtay lagu halaagay mushriqiina xaale ay yihiin kuwa aroortii gelaya yacni waqtigii ishraaqa oo yacni arooraysanaya waa musbixiinadii uun fajacalnaa dabeed waxaanu ka yeelnay baa alla uu yidhi caaliyahaa ay caaliya quraa qowmi luud nimankaa reer luud magaalooyinkooda xaggoodii sarraysay waxaanu ka yeelnay saafilahaa xaggeedii hoosaysay oo kor inta loo qaaday ayaa lasoo afgembiyo lasoo qallibay wa amtarnaa waxaananu ku roobaynoo sida roobka aanu kaga dhignay calayhim korkooda xijaaratan dhagaxaan oo min sijiilin dhoobo qallalan oo dab lagu dubay ah yacni dhoobo aada iyo aada u qallalan oo adag waxa weeyaan ka samaysan alla waxau idhi inna fii daalik madkuurkaa lasoo sheegay waxa idinku sugan yacni waa halaaku qowmi luud qowmkaa luud ee la halaagay waxa idinku sugan la aayaatin calaamado waaweyn oo lagu cibro qaataa ku sugan oo lilmutawasimiina ay linnaadiriina almuctabiriin kuwa wax eegaya ee wax u fiirsadee cibro qaadanaya alla ilahe kuwaas ayaa calaamado lagu cibro qaataa ay ugu sugan yihiin nimankaa waxa ku habsaday wa innahaa ay quraa qowmi luud degaanadaa iyo magaalooyinka reer luud labisabiilin waddo ayay ku sugan yihiin waddadaasoo muqiimin ay haabitin sugan oon zuulin yacni tuulooyinkaas iyo magaalooyinkaa la halaagay waxay ku yaallaan waddo sugan oo la yaqaano oo nimanka quraysheed ay sii maraan oy soo maraan markay shaam u socdaan halkaasay ku yaalleen allah waxau idhi inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxa ku sugan oo magaalooyinkaa la halaagay ee waddooyinkaa sugan ee daa'imkeen duugoobin ku yaalla waxaa idinku sugan la aaya calaamad iyo aayad lagu cibro qaataa ku sugan oo lilmu'miniina kuwa rumaynaya xaqa ayaa calaamad lagu cibro qaataa ugu sugan tahay wa in kaana asxaabul aykati intu waa mukhafafa min ahaqiila isamkeeduna waa damiiru sha'ni maxduufahe ay wa inahu wa ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku waxa uu yahay kaana inay ahaadeen asxaabul ayka kayntaas asxaabteedii yacni waa meesha xidhka ama ayga aynu nidhaahno ayga aynu nidhaahna waa al-ayka waa kayn geeda badanun geeda tiro badan oo isku cufan marka kaana waxay ahaadeen asxaabul ayka kayntaas asxaabtii deganayd waa qowmu shucaybe waxay ahaadeen la daalimiina kuwa daalimiin ah oo dembaabay oo rusushii beeniyey fantaqamnaa dabeed waanu ka aargoosanay baa allow yidhi minhum iyaga nimankaas qowmu shucayb waa ka aargoosannay wa innahumaa labada magaalo labada magaalo waa kuwe waa quraa qowmi luud iyo quraa qowmi shucayb waa qowmkii nebi luud magaalooyinkoodii la halaagay iyo qowmkii shucayb degaankoodii la baabi'iyey labadaa degaan ama labadaa magaalo weeyi alla waxau yidhi markaa wa innahumaa labada magaalo ee magaalooyinkii qowmu shucayb iyo magaalooyinkii qowmu luud ee la halaagay labiimaamin waddo ayay ku sugan yihiin waddadaasoo mubiinin cad waddanimadeedu ay cad tahay oon caad saarayn oo meel la wada garanayo la maro oo qurayshi ay sii martoy soo marto ayaa degaamada labadaa qoom ay kala ahaayeen waanay garanayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadkan ana alqur'aana jamaca bayna atargiibi watarhiib waalkhawfi waalrajaa qur-aanku waxa uu kulmiyey jeclaysiin qofka ilaahay raxmaddiisii la jeclaysiinayo si uu u rajeeyo raxmadda rabbi iyo cabsigelin qofka cadaabka ilaahay lagu cabsigelinayo si uu macsiyada iyo dunuubta uga dhowrsado si uu mu'minku ugu noolaado bayna alkhawfi waalrajaa dhinac uu cadaabka ilaahay ka cabsado dhinac kalena raxmadda rabbi uu ka rajeeyo oo allah waxau yihi nabii cibaadii annii ana algafuuru araxiim wa ana cadaabii huwa alcadaabu alaliim nebi allow addoommadayda waxaad u sheegtaa yay adduunyada ku dagmin ama aanay ku lugu-in dulqaadkaygae waxaad u sheegtaa inaan ahay mid dembi dhaafis badan oo naxariis badan sidoo kalena inaan ahay mid cadaabkiisu daran yahay marka ilaahay hadduu yahay kafuuru raxiim waxaad ogaataa waana shadiidu lciqaab marka waxaa la doonayaa waa kafuuru raxiime raxmadda ilaahay raje oo ha ka quusan si kastood u dembaabto wixii lagugu dembi dhaafi lahaana samee oo camalka saalix iyo cibaadada suuban ah waana shadiidu lciqaabe waxa weeyaan ha isdhiganin ee cadaabka ilaahay ka cabso oo ha odhanun waa kafuuru raxiim oo dee ammaan iyo nabadgelye ha dareemin oo ha isdhiganin hana ysiloobin ee waxaad ogaataa ilaaha kafuuru raxiimka ihi waana shadiidu alciqaab waxaana la doonayaa inaad kulmiso bayna alkhawfi waalrajaa oo labadaa aada isu miisaanto aayaad badan baana arrintaa tilmaamay oo alla waxau ihi ina rabbaka laduu makfiratin waduu ciqaabin aliim nebi maxamed ow rabbigaa waa mid dembi dhaafis u saaxiiba oo qofka u demb yacni ka dembi dhaaf dalbee usoo noqda u dembi dhaafaya waana mid ciqaab xanuun badan u saaxiib ah waxaa kaloo alla u yihi ina rabbaka sariicu lciqaabi wa inahu lagafuuru raxiim rabbigaa nebi allow waa mid ciqaabtiisu ay deg deg badan tahay oy mudan tahay in laga cabsoodo waana mid dembi dhaafis badan oo naxariis badan oo mudan in raxmaddiisa la rajeeyo oon laga quusan waxaa kaloo ku sugan fi hadihi alaayaat qisatu dayfi ibraahiima maca luutin wa araadili qowmih qisadii martidii nebi ibraahim oo malaa'igtii lasoo diray ah qisadaas malaa'igta iyo nebi ibraahim dhex martay iyo qowmu luut iyo nebi luut ayaa aayaadkan ay ka warrameen oo ilaahay waxa uu amray nebi moxamed dadka inuu uga sheekeeyo qisada la yaabka badan ee malaa'igta la soo diray iyagoo nebi ibraahim ku soo horreeyey nebi luut oo nebi ibraahim adeer u ahaana ku dembeeyey marka alla wuxuu tilmaamay markay malaa'igtu u soo galeen inay salaameen qur-aanku waa isfasirayaaye aayaadka kalena waxay tilmaameen salaantii inuu radiyo uga jawaabay qaaluu salaaman qaala salaamun ay salaamun calaykum dabeed wuxuu tilmaamay ibraahim in waxa weeyaan qoomkani maadaama aan la garanayn uu ka baqanayo markaasay yidhahdeen ha cabsoonin waxaanu kuugu bushaaraynaynaa inaan cilmi badan waayo dee nebi buu noqon doonaa halkaasuu cilmigu uga imanayaa nebi loo waxyoodo ayaa uu noqon doonaa fabasharnaaha biisxaaqa wa min waraa'i isxaaqa yacquub laba bushaaraa laysku raaciyo inanka iyo inanka inakiisa labadaba inay arki doonaan kay awowgiyo ayayda u kala yihiin iyo kay dhaleen iyagu ee aabbaha iyo hooyada ayuu yihiin oo isxaaq ayaa ay dhali doonaan oo loogu bushaareeyey isxaaqna waxaa uga dambeeya yacquub oo isxaaq uu dhali doono markaasaa ibraahim waxa uu yidhi abashartumuunii calaa an masaniya alkibaru fabima tubashiruun oo ma waxaad iigu bushaarayseen io anoo gaboobay inaan wax dhalayo maxaad iigu bushaaraynaysaan waxay culimmadu yidhaahdeen yacni tacajubkaasi waxa weeye waa tacajubun min kamaali alqudra awoodda ilaahay dhammaystirankeeda iyo kamaalkeeda ayaa uu la tacajubsan yahay ee ma aha inuu ka cabsoonayo ilaahay intaa inaanu karayn xaasha taas ma aha laakiin waxa uu la tacajubayaa waa min kamaali alqudra awoodda ilaahay kaamilnimadeeda iyo siday u dhammaystiran tahay oo waxa u daliila taas dee hadalka dambe uu odhanayo waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila adaaluun oo yaa ka quusan kara raxmadda rabbi kuwa baadiyoobay mooyaane markaasay ku yidhaahdeen basharnaaka bilxaqi falaa takun min alqaanitiin xaq baanu kuugu bishaaraynee ha quusanin markaasuu yidhi waman yaqnatu min raxmati rabbih ila adaaluun oo yaa raxmadda rabbi ka quusan kara kuwa lumay mooyaane kuwa lumayna waxaa looga jeedaa gaalada sida yacquubba markuu inamadiisii diraya uu yidhi ya baniy idhabuu fataxasasuu min yuusufa waakhiihi walaa tay'asuu min rawxi illaah inahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqowmu alkaafiruun wuxuu yacquub yidhi inamadaydiiow ordoo taga oo yuusuf iyo walaalkii soo raadiya ilaahay raxmaddiisana ha ka quusanina waayo raxmadda rabbi kama quuso gaalada mooye cid kale marka daaliinta waxaa looga jeedaa alkaafiruun iyagunbaa raxmadda rabbi ka quusta dabeed markii ay u bushaareeyeen ayaa waxa uu dareemay malaa'igta intan leegi inaanay bushaaro keliya u socon oo waxaa la yidhi jibriil oo hogaaminaya iyo mikaa'iil iyo israafiil iyo bay ahaayeen markaasuu yidhi haddaba famaa khatbukum ayuha almursaluun maxaa intaa idiin raaca khatbigana waxaa la yidhaahdaa sida abubakar raximahullah uu ku sheegayo nahrulkhayrka hoose almru alkhatiiru waasha'nu alcadiim waa arrinka khatarta ah iyo warka weyn ayaa khatbi la yidhaah marka waxa uu yihi warkiinan weyn ee la socotaan ee kale muxuu yahay malaa'ig yahay markaasay u sheegeen oo waxay yidhaahdeen innaa ursilnaa ilaa qowmi mujrimiin ilaa aala luutin inaa lamunajuuhum ajmaciin ila imra'atahu qadarnaa inaha la min alghaabiriin waxay yidhahdeen waxaa naloo soo diray qowm dembiilayaala waa qowmu luut nimankii anshuxumada iyo edabdarrada aan cidi uga horrayn waxa weeyaan ku caanbaxay kuwa halaagoodaa naloo soo diray waananu halaagaynaa reer luud mooyaane dee waxa weeyaan reerkiisii baaba ka badbaaday iyagunbaaba mu'miniin ka ahaa famaa wajadnaa fiiha hayra beyti min almuslimiin gurigaa reer luud ayuunbaaba ka badbaaday oo weliba isaga laftiisa islaantiisii ay ka hadhay oo xumaha qowmkooda la socotay oo waxaa la yidhi martida u timaada nebiga ayay hoosta uga sheegi jirtay nimankaa edabta daran leh marka waxay yidhaahdeen nimankaas halaagoodaa naloo soo diray waananu halaagaynaa luud iyo ehelkiisa mooyaane iyaga waanu badbaadinaynaa islaantaas iyadu cadaabka ku hadhaysa mooyaane malaa'igtii markaa luud bay u yimaadeen markaasaa luud waxa uu ku yidhi waa markay ibraahim ka yimaadeene innakum qowmun munkaruun nimanaan la garanayn baa tihin waanu ka cabsooday sida aayaadka kale tilmaameen fa awjasa minhum khiifa waayo dee horey inoo soo martay iyadoo faahfaahsane markiiba waxa weeyaan markuu arkay aad buu u cabsooday sababtuu cabsoodayna waxay ahayd dee qoomkiisana waa yaqaanay edabdarradooda iyo siday yihiin waxa weeyaan iyagana wuxuu u arkay niman dhallinyarahoo qurqurux badanoo dee wuxuu is yidhi alla ilaahay nimankani maanta agtaada ku badbaadi maayaan marka wuu cabsanayaa marka waxau ihi inakum qawmun munkaruun niman aan la garanayn baa tihiin markaasay niyaddii u dejiyeen oo qaaluu bal ji'naaka bimaa kaanuu fiihi yamtaruun waxay yidhaahdeen iska badaa garasho la-aane waxaanu kuula nimid waxay ka shakiyayeen oo cadaabkii ah marka waa isku muujiyeenoo dee waa isu sheegeen inay malaa'ig rabbi soo diray ay yihiin ila iyagunbaa cadaab keeni kara eh oo ilaahay soo diraya marka waxay yidhahdeen cadaabkii ay ka shakisnaayeen ee ay ka murmayeen ayaanu kuula nimid si aanu nimankan edabta daran leh u cadaabno wa ataynaaka bilxaqi wa innaa la saadiquun xaq baananu kuula nimid run baananu sheegaynaa xaquna waxa uu yahay dee nimankaa cadaab inuu kusoo degayo adiguna aad ka badbaadayso iyo inta ku rumaysay markaasay talooyin iyo tawjiihaad siiyeen oo waxay yidhaahdeen faasri biahlika biqicin min alleyli watabic adbaarahum walaa yaltafid minkum axad wamduu xaytu tu'maruun waxay yidhaahdeen ehelkaaga qeyb habeenka ka mid ah saqda dhexe la guuro gal oo la dheelmo adigu dabagal oo imshi khalfahum gadaashooda soco si aad isku raacisoon qofna uga hadhin xagga dambena aanay u daymoon qofna yuu xagga dambe soo eegin waxaa loogu diiday daymada si aan halaagga iyo waxa qoomkooda ku dhacaya markay arkaan si aan qalbi jaleec ugu dhicin ama argagax iyo murugo aanay ugu dhicin waxa halkaa ka dhacaya si aan waxa weeyaan riqatulqalbi iyo jilayc iyo murugo iyo cabsi midna si aanay ugu dhicin ayaa la yidhi dibba ha daymoonina waxaanad u socotaan halka laydin faray waxaa la yidhi markaa waxay tegayeen xaggaa iyo ardu shaam oo halkii ibraahim uu joogay calayhi salaam allah wuxuu tilmaamay markaas inuu u waxyooday luud nimankaa in la dabargoynayo oonay cidi ka hadhay markii intaasi ay dhacday oo intaasi ay tahay bushaare iyo farxad in nimankii edabta daraa la halaagayo ayaa qisada intii horrayn lahayd baa la dambaysiye oo ah edabdarradii ay ula yimaadeen iyagoo malaa'igta moodaya dhallinyar marka wa jaa-a ahlulmadiinati yastabshiruun dadkii magaalada saduum deganaa ee dhaqanxumada lagu yaqaanay ayaa u yimid iyagoo degdegayo weliba faraxsan oo isla alla ilaahi maanta idiin ahaatay markaasuu ku yidhi inna haaulaai dayfii falaa tafdaxuun waa intaan u fahmin inay malaa'ig yihiin war martidaydan ha igu fadeexadaynina waataquu llaha walaa tukhsuun alle ka baqa oo ha igu dullaynina dadkan martida ii ah markaasay ugu jawaabeen awalam nanhaka cani alcaalamiin luutow hore miyaanaan kaaga digin dadba inaad marti geliso maxaa kuugu dawgale adiga dad markaasuu ku yidhi haaulaa'i banaatii in kuntum faaciliin waa kuwaa hablahaygii ee guursada haddaad doonaysaan inaad ku camal fashaan waxaan idin leeyahay horey inoo soo martee banaatii laba tafsiirba waa la saaray inay banaatu sulbigiisi yihiin oo uu leeyahay hablahan dhalay waa kuwaase guursada oo xalaal muraadkiina kaga guta inuu macnuhu sidaa yahay iyo inuu uga jeedo banaatii banaata qawmih qowmu luud hablahoodii oo dhan waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam qoomka loo diray wuxuu u taagan yahay booskii aabbaha oo kale dumarkooduna wada hablihiisii oo kale u noqonayaan marka labadaaba waa lagu fasiray inuu u jeedo banaatii banaata qowmihi jamiican hablihii qowmu luud oo dhan oo uu leeyahay war dumarkaa doonta oo ragga iska dhaafa iyo inuu kuwiisa u jeedo labadaba waa lagu fasiray laakiin labada kuu u jeedaba dee faaxisho iyo foolxumo sameeya maahee waa guursada oo xalaal waxa weeyaan kula dhaqma raggana iska daaya lacamruka inahum la fii sakratihim yacmahuun ilaahay waxau ihi nebi maxamedow noloshaadaan ku dhaaranayaaye nimankani waalidoodii ayay ku wareersan yihiin ibnu cabbaas wuxuu yidhi radia allahu canhu wa ardaah maa khalaqa allahu wamaa dara'a wamaa bara'a nafsan akramu calayhi min muxamed sala allahu calayhi wasalam wma samictu اllaha aqsma bxayaati axadi gayrih qaala lacamruka inahm lafii sakratihim yacmahuun wuxuu ihi ibnu cabaas ilaahay ma abuurin oo ma uumin naf ilaahay agtiisa kaga karaamo badan naftii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed ibnu cabaas waxa uu yidhi ma maqal weligay ilaahay oo qof noloshiisa iyo xayaatadiisa ku dhaartay nebi moxamed mooyaane salى allahu alayhi wasalam allah markaa waxa uu yidhi lacamruka ay la xayaatuka qasamii noloshaaday dhaartaydu ahaatoon ku dhaaranayaaye innahum la fii sakratihim yacmahuun markaas ayaa cadaabkii qabsaday oo la halaagay iyagoo waa beriisanaya oo ku jira xilligii aroornimada ay gelayeen waxaa la yidhi mushriqiina waxa kala duwan ashraqad iyo sharaqad oo ashraqad oo mushriqiina laga keenay waa bimacna alidaa'a marka dhulku iftiimo inay cadeedu soo bixinoo ashraqad waa adaa'at laakiin sharaqad waa bimacnaa talacat cadeedii waa soo baxday waxaa loo jeedaana maanta waa idaa'adii oo cadeedi may soo bixine waa waktiguu dhulku iftiimay ee aroornimadii galeen ayaa cadaabku ku habsaday cadaabkooduna wuxuu noqday mid aan hore cid loogu cadaabin oo inta kor loo qaaday oo lasoo qallibay ayaa dhagaxaanna sida dhibica roobka lagaga dhigay afgembigaa la afgembiyey ee lasoo dabagediyeyna horaynu usoo tilmaano culimmadu waxay yidhaahdeen waa jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal oo markii iyagu ay fidradii saliimka ahayd ee basharka ku beerayd ay dabarogeen ay dhinaca kale u gediyeen oo halkii wax loo doonanaya ay ka tegeen meelaan waxba loo doonana ay doonteen ayaa iyagana dee la qalliboo la dabagediyey oo kor inta loo qaado cirka loo dhaweeyey dhinaca kale loo soo rogay jazaan wifaaqan lificlihim fidradii bay dabagediyeen iyagana dhulkii baa lagu dabagediyey oo lagu qallibay wa amtarnaa waxaa la yidhaha amtara waa bimacna alcadaab matara oo hulaatiyana waa bimacna araxma marka amtarnaa waa bimacnaa waanu ku roobaynay roob cadaabeed oon raxmad iyo naxariis ahayn ilaahay waxa uu tilmaamay markaas ina fii dalika la aayaati lilmutawasimiin kuwa cibro qaadanaya wax eeg eegaya arrintaa inay aayadi ugu sugan tahay lagu waantoobo wax lagu qaato wa innahaa la bisabiilin muqiim waxaanay ku sugnaayeen magaalooyinkaa la halligay waddo sugan oo ay arkayaan waana wax lagu cibro qaato qowmu shucaybna sidaa qowmu luud oo kale ayay u dembaabeen oo u dulmi faleen waana laga argoostay ilaahay waxau ihi wa innahumaa la biimaamin mubiin labada magaalaba magaalooyinka qowmu luud iyo kuwa qowmu shucayb labadooduba waddo cad bay ku sugan yihiin oo ay mari jireen imaamka waxaa la yidhaha luqada carabiga waa almuqtadaa bih qofka lagu daydo ee la raacee la dabagalo ayaa imaam la ydhaah waxa waddada imaam loo yidhi waa la raaca oo waa lagu daydaa oo qofka meel bay ku hogaamisaa oo ay ku hagaysaa markaa shabaha ka dhexeeya waxa weeye raacidda iyo hagista oo sida imaamku dadka ku dayanaya u hogaamiyo ayay waddaduna halkaad higsanaysay kugu hogaaminaysaa sidaasaa waddada loogu idlaaqay imaam ilaahay aayaad kale uu ku tilmaamay inay waddadooda ahayd degaanadan la dumiyey oo nimanka quraysh dee markay shaam u socdaane ay safrayaan way sii mari jireen oo waa soo mari jireen wa inakum latamuruuna calayhi musbixiin wa bileyli afalaa tacqiluun ilaahay waxa uu idhi waad sii martaan idinkoo waa beriisanaya habeenkiina waa soo martaan caqli iyo garaad iyo garasho miyaydaan lahayn maa kuwaantowdaanoo wax ku qaadataan allah waxa u ihi nabi u waran cibaadiya addoommadayda uga waran nebi allow annii anigu ana anigu algafuuru ka dembi dhaafista badan inaan ahay alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista iyo wa ana cadaabii cadaabkaygu huwa cadaabkaygu alcadaabu cadaab inuu yahay cadaabkaasu alaliimu ay ilmu'limu xanuujiya wanabi'hum uga waran addoommadayda can dayfi ibraahiima nebi ibraahim martidiisiina uga waran id waktigiina u war ah ama id waktigii xus oo dadkana u sheeg dakhaluu ay u soo galeen martidu calayhi ibraahiim oo faqaaluu ay ku yidhaahdeen salaaman ay nusallimu calayka salaaman waanu ku salaamaynaa qaala waxa uu ku yidhi ibraahiim innaa annagu minkum idinka wajiluuna waanu idinka baqanaynaa qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii laa tawjal ha cabsanin ibraahiimow innaa annagu nubashiruka waxaanu kuugu bushaaraynaynaa bigulaamin inan inankaasoo caliimin cilmi badan waa isxaaqe qaala waxau idhi abashartumuunii miyaad ii bushaarayseen calaa an massaniya alkibaru maca an massaniya alkibaru calaada bimacnaa maca ka dhig maca an massaniya alkibaru iyadoo gebowgii iyo da'dii ay itaabatay miyaa ii bushaarayseen fa bima maxaad tubashiruuna iigu bushaaraynaysaan waa maxay bishaaradiinnu qaaluu waxay yidhaahdeen basharnaaka waanu kuu bushaaraynay ibraahiimow bilxaqi xaq ayaanu kuugu bushaaraynay ee falaa takun ha ahaanin min alqaanidiina kuwa quusta ha ka mid noqonin qaala waxau yihi waman yaqnatu oo yaa ka quusan kara min raxmati rabbih rabbigii raxmaddiisa yaa ka quusan kara ila adaalluuna kuwa hallaabay ee lumay mooyaane qaala waxau yihi ibraahiim famaa khatbukum haddaba warkiinna iyo arrinkiinna weyni muxuu yahay ayuha almursaluuna malaa'igtiinnan lasoo dirayey warkiinnu waa maxay qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annaga ursilnaa waxaa naloo diray ilaa qowmin qolo qoladaasoo mujrimiina xuma falayaala waa qowmu luute linuhlikahum si aanu u halaagno ayaa qoladaana loogu soo diray ilaa aala luutin halaaggaa laga soo reebayaa ilaa aala luutin ree luud mooyaane oo innaa annagu lamunajuuhum kuwii badbaadinayaanu nahay ree luud ajmaciina dhammaantood ila imra'atahu haweenaydiisii mooyaane oo qadarnaa waxaanu qadarray innahaa iyadu haweenaydiisaasi la min alghaabiriina kuwa cadaabka ku hadhaya inay ka mid tahay falamaa jaa'a markay u yimaadeen aala luutin ree luut almursaluuna malaa'igtii lasoo diray qaala waxa uu ku yidhi luut innakum idinku qowmun qole ayaa tihiin kuwaasoo munkaruuna aan la garanayn qaaluu waxay ku yidhaahdeen bal ji'naaka bal kaba kaalay taase ji'naaka waxaanu kuula nimid luutow bimaakii baanu kuula nimid kaanuu ay ahaayeen fiihi isaga dhexdiisa maagaas yamtaruuna kuwa ka shakiya waxay ka shakisnaayeen ee cadaabka ahaa ay inkirayeen kii laftiisaanu kuula nimid wa aataynaaka waxaanu kuula nimid luutow bilxaqi xaqii baanu kuula nimid oo cadaabkaasi inuu kusoo degayo ah wa innaa anaguna la saadiquuna kuwa run sheegayaanu nahay ee fa asri la guura gal biahlika ehelkaaga biqicin qayb oo min alleyli habeenka ka mid a ehelkaaga la guura gal oo halkaayuu waa kuugu baryin oo watabic raac adbaarahum gadaashooda xagga dambe ka soco oo ha ka horaynin oo walaa yaltafid yaanu daymoonin minkum xaalu idinka idinka mid yahay axadun qofna qofna yuu xagga dambe eegin wamduu u socda xaysu tu'maruuna halka laydin faray xaggaa iyo ardu shaam qabta wa qadaynaa waxaanu u waxyoonay baa alla uu yidhi ilayhi ay ilaa luutin luut daalika kaasi alamra ee arrinka ah ayaanu u waxyoonnay oo ah dee in qoladaa la halaagayo isaga iyo intii rumaysayna la badbaadinayo ka bedel daalika alamra anna daabira haaulaa'i baanu u waxyoonnay kuwaas ka u dambeeya maqtuucun mid la goynaya inuu yahay amaba waxa weeyaan jumlo lagu fasiraya ka dhigoo waxaad tidhaahdaa wahwa arrinkaanu u waxyoonnay waxa uu yahay anna daabira haaulaa in kuwaas cidhibtooda dambe maqtuucun la jarayo oo la dabargoynayo musbixiina xaala ayihiin kuwa waa bariisanaya xilligaa waagu u baryayo ayaa la baabi'inayaa oonay waxba baaqi ka noqonayn wa jaa'a waxaa yimid ahlulmadiinati magaaladii reer luud ehelkii ku dhaqnaa ayaa luud u yimid yastabshiruuna iyagoo bushaaraysanaya ku faraxsan martida oo isleh faaxishadoodii xumayd ku sameeya qaala waxa uu luud yidhi inna haaulaa'i kuwaasi dayfii waa martidaydiie falaa tafdaxuuni haygu fadeexadaynina oo wattaqu llaaha alla ka baqa oo walaa tukhsuuni haygu dulaynina meesha qaaluu waxay yidhaahdeen awalam nanhaka oo miyaanan luudow hore kuugu diidin can ilcaalamiina dadkaba inaad soo dhowaysatood marti geliso miyaanan hore kuugu diidin qaala waxa uu idhi luud haaulaa'i kuwaasi banaatii waa hablahaygii eh fatasawajuuhunna guursada in kuntum haddii aad ahaateen faaciliina kuwa samaynaya waxaan idinkula talinayo allah waxa uu idhi lacamruka ay laxayaatuka qasami nebi muxamedow noloshaaday dhaartaydu ahaatoon ku dhaaranayaaye innahum iyagu la fii sakratihim waalidoodii bay ku sugan yihiin iyo dhaqan xumadoodii yacmahuuna xaal ay yihiin kuwa wareeray oo wareersan fa akhadathum dabeed waxa qabatay assayxa qayladii oo cadaabkii ku dhacay looga jeeda ayaa qabatay mushriqiina xaale ay yihiin kuwa aroortii gelaya oo arooraysanaya wakhtigii subaxa gelaya ayaa cadaabkii ku habsaday fajacalnaa dabeed waxaanu ka yeelay caaliyahaa ay caaliya quraa qowmi luud qowmka nebi luud magaalooyinkooda xaggoodii sarraysay waxaanu ka yeelnay saafilahaa xaggoodii hoosaysay oo wa amtarnaa waxaanu ku roobaynay calayhim korkooda xijaaratan dhagaxaan dhagaxaantaasoo min sijiilin dhoobo la dubay oo qallalan ka ahaatay inna fii daalik madkuurkaa la soo sheegay oo halaagga qowmuluud ah waxa ku sugan la aayaatin calaamado waaweyn oo lagu cibro qaataa ku sugan oo lilmutawasimiina ay linnaadiriina almuctabiriin kuwa wax eegaya cibro qaadanaya ee wax u fiirsanaya fakeraya alla ilahe kuwaasay aayaad ugu sugan yihiin wa inahaa ay wa ina quraa qowmi luud qowmu luud magaalooyinkoodaa la halaagay labisabiilin waddo ayay ku yaallaan oo ku sugan yihiin waddadaasoo muqiimin ay haabitin sugan oo aan zuulin yacnii waddo sugan oo daa'im oo la yaqaano hadh iyo habeenba maraan ayaa magaalooyinkaa la halaagay ay ku yaaleen oo hadday ku cibro qaadanayaan ay arkayaan alla waxau idhi inna fii daalik madkuurkaa la soo sheegay oo halaagga qowmuluud ku dhacay iyo degaankoodaas waxa idinku sugan la aayatan calaamad weyn oo ilaahay weynidiis iyo waaxidnimadiis iyo awoodihiisa lagu aqoonsanayo ayaa ku sugan lilmu'miniina kuwa mu'miniinta ah ayaanay aayaddaasi ugu sugan tahay wa in kaana asxaabu layka ay wa inahu ina alamra washa'na arrinka iyo xaalku waxa uu yahay kaana waxay ahaadeen asxaabu layka kayntaa kuwii deganaa qowmu shucayb asxaabtiisan loo diray mar waxaa la yidhaha asxaabu layka aykadu markaa waxaa la yidhi waa ashajaru lmultafu waa kaynta geedaha faraha badan leh isku cufan leh ayaa ayka laydhaah markaa ayga ama kaynta jiqda ama hawdka magacaanta waynaka u naqaana marna waxaa lagu idlaaqaa asxaabu madyan oo magacii qabiiladooda ah marka ma laba qolaa loo kala diray shucayb oo asxaabu madyan iyo asxaabul ayka mise waa isku mide iyagunbaa labadaba la yidhaahdaa oo waa degaanadoodii kala duwanaa oo meelna waa kayntii baa loogu magac daray meelna waxa weeyaan magaaladii ama qabiiladoodii baa loogu magac daray labadaba waa la yidhi laakiin asxaabu madyan iyo asxaabul ayka labaduba waa qowmu shucayb waxaana culimmadu yidhaahdeen waxa kaloo ku sugan aykada la cabiray waa kayntaase waa tadkiirun binicami illaah waxaa la xasuusinayaa dhulkay deganaayeen dhul masna ah oo nicmo ah oo barwaaqo ah oo wax waloo laga beertaa uu ka baxo inuu ahaa waajibkuna u ahaa dee ilaahay inay ku mahadiyaan oo rumeeyaan allah waxau yidhi wain kaana waxay ahaadeen asxaabul ayka kayntaa asxaabteedii kuwii deganaa waa qowmu shucayba waxay ahaadeen la daalimiina kuwa daalimiin ah oo rasuulkii beeniyey fantaqamnaa dabeed waanu ka aargoosannay minhum iyaga wa innahumaa labadoodaasi waa labadee labada degaan degaankii qowmu shucayb iyo degaankii qowmu luud labada degaanba labiimaamin waddo ayay ku yaallaan oo ku sugan yihiin waddadaasoo mubiinin cad oo qurayshi ay sii mari jirtoy soo mari jirtay markay shaam u socdaan alla waxau idhi walaqad kadaba asxaabu lxijri lmursaliin wallaahi laqad kadaba waa beeniyeen asxaabu lxijri toggaa xijriga la yidhaahdo asxaabtiisii waa qowmu saalixe iyaguna waa qoomkii nebi saalix loo diraye waxay beeniyeen almursaliina rusushii loo diray ayaa ay beeniyeen wa aataynaahum waxaanu siinay qowmu saalix waa nimanka asxaabulxijri eh aayaatinaa aayaadkaygii ayaanu siinay waa mucjisooyinkii hashii nebi saalix ee loo soo saaray ay ka mid ahayd fa kaanuu waxay ahaadeen canhaa aayaadka xaggooda mucridiina kuwa kasii jeeda oo aan ku cibro qaadan oo hashii dee waaba kuwii boqnogooyey dabeed lagu yidhi tamatacuu fii daarikum alaaata ayaamin daalika wacdun hayru makduub saddex maalmood raaxaysta cadaab baa idinka dambeeye alla waxau idhi wa kaanuu waxay ahaayeen asxaabulxijrigaasi waa nimankii reer hamuud ee saalix loo diray waxaana lagu idlaaqi jiray caadun ithaaniya caadii labaad waayo niman xoog waaweyn oo awood badan bay ahayn waa nimanka buurahaas dee guryaha ka qoranaya ee gelaya buurta dhexdeeda xoog iyo awoodda alla u siiyey wa kaanuu waxay ahaayeen yanxituuna kuwa ka qorta min aljibaali buuraha buyuutan guryo buurahaad aragtay ayaa intay qoraan oo ay qodaan guryo ay ka qodan jireen dhexdooda oo ay geli jireen aaminiina xaala ayhiin kuwa aamina inay guryo buuraha ka qortaanna cabsii kumay xambaarin ee kibir iyo isla weyni unba u geysay alla waxau idhi fa akhadathum asayxa waxa qabatay qayladii musbixiina xaala ayhiin kuwa waaberiisanaya xilli arooreed oo waaberi ah ayaa qayladii ay qabatay oo la halaagay famaa aghnaa kamay tarin markaa canhum xaggooda maa kii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada waxay buura dhisanayeen iyo guryo dhisanayeen iyo dherar iyo dhumo waxay lahaayeen waxba umuu tarin alla waxau idhi wamaa khalaqna asamaawaati samooyinka umaanan abuurin iyo waalarda arlada iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa umaanan abuurin ilaa bilxaqi xaq mooye wax kale kumaanan abuurin wa ina saacata saacadda qiyaamana la aatiyatun waati iman doonta ee fasfax isaga jeedsa nebi allow kuwan gaalada ah asafxa jeedsasho isaga jeedso jeedsigaasoo aljamiila wanaagsan si wanaagsan isaga jeedso oo yani ka jeedsa nimanka gaaladu hala ficiltamin ina rab waayo ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa alkhallaaqu ka abuurista badan weeyi alcaliimu ee cilmiga badan walaqad aataynaaka wallaahi laqad aataynaaka waxaanu ku siinay nebi moxamedow sabcan toddoba ayaanu ku siinay toddobadaasoo min almathaani kuwa soo noqnoqda ah iyo walqur'aana qur'aankii baanu ku siinay qur'aankii alcadiima ee weynaa laa tamudanna ha u taagin haddaba caynayka labadaada indhood ilaa maa shay ha u taagin oo ha u hanqal taagin kaasoo matacna aanu ugu raaxaynay bihi maaga aswaajan qaybo oo minhum gaalada ka mid ah gaalada kuwa ka mida waxaan ugu raaxaynay adduunyo indhahaaga ha u taagin walaa taxzan hana u murugoonin calayhim iyaga oo gaalnimada iyo beeninta iyo khilaafkay ku khilaafeen waxba qoomamo iyo murugo naftaada yay dilin aduu xilkaagii waad gudataye wakfid una dabci oo hoos ugu dhig janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina mu'miniinta u dabci garabkaaga oo u dabacsanow waqul waxaanad ku tidhaa nebi allow innii anigu ana anigu annadiiru dige ayaan ahay dadka u digaya digahaasoo almubiinu ay bayinu nadaara digistiisu ay caddahay ama almubiinu digistiisu ay wax kala caddaynayso mucadde iyo laasim kolba kii laga dhigaba kamaa anzalnaa cala almuqtasimiina jamalku wuxuu halkan ku xidhayaa tashbiiha kamaada walaqad aataynaaka sabcan min almathaani halkaasuu ku xidhayaa oo waxa uu leeyahay iitaagani waa bimacna alinzaal waxaanu ku siinay toddoba soo noqnoqda macnaha waanu kugu soo dejinay weeyi markaa macnuhu waxa uu noqonayaa waxaanu ku siinay oo kugu soo dejinnay toddobadaa soo noqnoqonaya ayaanu kuugu soo dejinnay kamaa anzalnaa sidaanu ugu soo dejinnay alcadaaba cadaabkaba cala almuqtasimiina kuwa qur-aanka kala qaybsanaya yacni kuwaa qur-aankii qaybqaybiyey sidaanu cadaabka ugu soo dejinnay ayaanu adigana qur-aankaa weyn iyo faatixada kuugu soo dejinnay aladiina kuwa muqtasimiinta ahoo jacaluu ka yeelay alqur'aana qur'aankii cidiina qaybqayb oo qoloba ay dhinac ula dhaqaaqday alla waxau idhi fawarabbik rabbigaa baan ku dhaartay nebi moxamedow lanas'alannahum walle waanu weydiin oo waanu weydiin kuwa gaalada ah ajmaciina dhammaantood waanu su-aali camaa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya waxay gaaladu samaynayeen waa la su-aali doonaa iyo khalqiga oo dhanba ee fasdac ku dhawaaq nebi allow oo caddee oo daaha ka rog bimaa tu'maru waxa lagu farayo oo sadcigu waa bimacna aljahri bilxaqi xaqa in ooda laga qaadoo la caddeeyo markaa fasdac muuji oo ku dhawaaq oo caddee nebi allow bimaa tu'maru waxa lagu farayay tawxiidka iyo daacada waxa weeyaan dadka u caddee oo ku dhawaaq wa acrid iskagana jeedso can ilmushrikiina kuwa mushrikiintae gaaladana iskaga jeedso oo afxumadooda iyo hadalkooda u dulqaadoo isaga jeedso weeyi alla waxau idhi innaa annagu kafaynaaka annaka ayaa kaa kaafinay almustahzi'iina kuwa kugu jees jeesaya ee dheeldheelka kaa dhiganaya annakaa kaa kaafinayna waa ballanqaad ilaahay siiye tabaaraka wa tacaala adigu xilkaaga gudo annakaana ku ilaalinayna oo daryeelkaaga waxa weeyaan dammaanad qaadnay innaa annaguba alla uu yidhi kafaynaaka waanu kaaga fillaanay almustahzi'iina kuwa kugu jeesjeesaya annakaa kaa kaafine oo kaaga fillaanay aladiina mustahzi'iintaasoo yajcaluunaka yeelaya maca allaahi allali jirkiisa ilaahan macbuudka yeelaya macbuudkaasoo aakhara kale fasawfa yaclamuuna jeer dambey ogaan doonaan caaqibata amrihim kuwa waxaa samaynaya wakhti dambey cidhibtooda dambe ogaan doonaan walaqad naclamu wallaahi laqad naclamu waxaanu ognahay annaka adigu nebi allow yadiiqu inuu cidhiidhiyoomayo sadruka laabtaadu ay cidhiidhiyoomayso bimaa yaquuluuna waxay ku leeyihiin afxumo iyo edabdarro laabtaadu inay la cidhiidhiyoomayso waanu ognahay baa alla u yidhi subxaanah ee fasabbix nasah nebi moxamedow oo ceeb iyo xumaan oo dhan ilaahay u diido ka huf bixamdi rabbik mutalabbisan bixamdi rabbik rabbigaa mahadintiisa adoo ku dheehan oo macnaha ilaahay u tasbiixso mahadina tasbiixda iyo taxmiiddana waxa weeyaan israaci wa kun waxaanad ka mid ahaataa min asaajidiina kuwa sujuudaya ay ilmusalliina ee macnaha tukanaya wacbud rabbaka rabbigaana caabud nebi allow xataa yaatiyaka ilaa uu kaaga imanayo alyaqiinu geeridii dhabta ahayd ee yaqiinta ahayd yacni hubaashii la hubay waxaa looga jeedaa geeriye inta ay kaa soo gaadhayso ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkan wuxuu ku tilmaamay qisatu asxaabi alaykati wa asxaabi alxijri qisadii qoladii waxa weeyaan kaynta deganaa ee qowmu shucayb iyo qoladii toga deganaa asxaabu lxijri ee nebi saalix loo diray ayaa ilaahay kaga warramay aayaadkan si kooban marka asxaabulxijrigu waa qowmu saalix xijrina waxaa la yidhaahdaa waa meeshay deganaayeen oo waxa uu ahaa waadin bayna almadiinati waashaam wuxuu ahaa tog u dhaxeeyey madiine iyo shaam toga halkaa ku yaalla ayaa degaankoodu ahaa asxaabulxijri qolada nebi saalix loo diray calayhi salaam markay mucjizaad ka codsadeen ayaa waa tii hasha loo soo saaray hashaana lagu yidhi ha taabanine iska daaya biyahaana waad ku kaayaysanaysaan oo kalna iyadaa u arooraysa kalna idinka kalka iyadu aroortana caanaheeda cabbow ka dharga hana taabanina si aan laydiin cadaabin dabadeed may dayne dee way boqnogooyeen cadaab deg degaana ku dhacay oo waxa weeyaan lagu halaagay saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidka cabdillaahi ibnu cumar warinayo inuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam markii uu tabuug ku socday markuu soo maray waxa weeyaan degaankii qowmu saalix toga xijriga la yidhaahdo markuu soo maray ayaa rasuulku waxa uu ku yidhi laa tadkhuluu masaakina aladiina dalamuu ilaa an takunuu baakiin an yusiibakum maa asaabahum waxau yihi war guryaha dadkii la halaagay ha gelina ilaa idinkoo ooyaya mooyaane si aanu idinku dhicin kuwaa wixii ku dhacay markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam deg deg isagoo degdegaya ayuu toggii deg deg uga tallaabay marka halkaa waxaa laga qaadanayaa amaakinta iyo degaanada halaag iyo cadaabku ku dhacay dee meelo loo dalxiis tago oo laysaga ciyaaro oo layska dego ma ahae waa meelo lagu cibro qaato deg degna loo dhaafo oo aan la fadhiisan kadib ilaahay wuxuu tilmaamay nimankaas yacnii cududoodiiyo awoodda la siiyey waxay ahaayeen wa kaanuu yanxituuna min aljibaali buyuutan aaminiin waxa weeyaan guryo waaweyn ayay buuraha laftooda ka qoran jireen markaasaa qayladii qabatay oo cadaabkii uu ku habsaday awooddoodii iyo cududoodiina dee waxba umay tarin waxaa kaloo alla uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala cirarka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysaba ilaahay inuu xaq ku abuuro ku taagay saacadduna ay dhacayso maxay tahay calaaqada ka dhaxaysa dhicitaanka saacadda iyo abuurka cirarka iyo dhulalka waxaa la dareensiinayaa ilaaha cirarkaa aragteen iyo dhulalkaad aragteen abuuray ee taagay ma waxa ku cuslaanayood rumaysan laadihiin makhluuqan yaree bani aadamkee daciifka ah intuu dilo inuu dib u soo nooleeyo ma taasaa ku adkaanaysa waayo dee lakhalqu samaawaati waalard akbaru min khalqi annaas walaakina akthara annaasi laa yaclamuun abuurista dee cirarka iyo dhulalkaas ayaa ka weyn abuurka insaankan daciifka ah laakiin dadkaan garanayn marka waxaa loogu soo halqabsanayaa ilaahay waa isugu mid oo shay weyn iyo shay yar abuuristiisa iyo soo celintiisu waa isku mid ilaahay oo uma kala duwanaa laakiin innaka ayaa wax laynagu dareensiinayaa oo tusaalaha laynoo tilmaamayaa ilaahay markaa waxa uu ku yidhi nebi moxamed fasfaxi safxa aljamiil si wanaagsan uga jeedsa nimanka gaalada oo waa intii aan qitaalka la amrin oo dee waa maki suuraddu marka waxaa la leeyahay isaga jeedso oo ha ku mashquulin oo dacwaddaada ku dadaal kadib alla wuxuu tilmaamay walaqad aataynaaka sabcan min almahaani waalqur'aan alcadiim in ilaahay nebiga siiyey toddoba soo noqnoqda iyo qur'aan weyn tafaasiir badan baa lagu tilmaamay laakiin sida raajixa ah dee qur'aanka cid fasirta waxa ugu mudan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo alla waxau ihi wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaanu qur-aanka kuugu soo dejinay nebi allow si aad dadka ugu caddayso wixii loo soo dejiyey markaa nebigaa caddeeyey waxaa looga jeedaa asabcu almathaani waalqur'aan alcadiim inay faatixada tahay oo toddoba waxaa loo yidhi dee waa toddoba aayadood mathaani waxaa loo yidhi dee ragcad walba waa lagu soo celcelinayaa oo waa soo noqnoqonaysaa waana qur'aan weyn oo aan yarayn marka imaamu albukhaari saxiixiisa wuxuu ku soo saaray xadiidka abi saciid ibnu lmucalla uu warinayo wuxuu yidhi rasuulku waxa uu igu yidhi sala allahu calayhi wasalam la ucallimanaka acdama suuratin fi lqur'aani qabla an takhruja min almasjid wuxuu yidhi abu saciidow intaanad masaajidkaa ka bixin waxaan ku barayaa suuradda ugu weyn qur'aanka faakhada biyadii falama araada an yakhruj qultu lahu alam taqul la ucallimanaka suuratan hiya acdamu suuratin fi lqur'aan waxa uu yidhi abu saciid markuu rasuulku doonay inuu baxo ayaa waxaan ku yidhi yaa rasuula allah miyaanad igu odhan waxaan ku barayaa intaana intaanad bixin suuradda ugu weyn ee suwarka qur-aanka ka mid ah markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hiya sabcu almathaani waalqur'aanu alcadiim aladii uutiituh wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin faatixadaas alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa toddobada soo noqnoqda iyo qur'aanka weyn ee laysiiyey markaa nebi maxamed wuxuu ku fasiray walaqad aataynaaka sabca min almathaani waalqur'aan alcadiim suurat lfaatixa waana tafsiirka ugu xooga badan leh ee raajixa ah sabca min almathaani waalqur'aan alcadiim maadaama shay keliya ay yihiin toddobada soo noqnoqonaya iyo qur-aanka weyni maxaa la ysugu cadfay waayo had iyo jeer waxaa sida haalibka a la yaqaanaa ana alcadfa yaqtadi lmugaayara inuu cadafku keeno laba shay oo kala duwan in laysku cadfo laakiin shay keliya naftiisa layskuma cadfo waxay culimmadu kaga jawaabeen waxaa la dejiyey mansilata taghaayuri sifaat ayaa waxaa la dejiyey mansilata taghaayuri dawaat sifaadka kala duwan ayaa waxaa la dejiyey booskii daatooyinka kala duwan oo shaygu isagoo shay keliya ah daato keliya haddii sifooyin kala duduwan lagu tilmaamo waxaa loola dhaqmaa sidii ashyaa kala duwan oo waa la ysku cadfi karaa marka faatixadu iminka iyadoo faatixadii ah ayaa toddoba lagu tilmaamay oo mathaani lagu tilmaamay oo qur'aan alcadiim lagu tilmaamay marka maadaama sifaad kala duwan ay tahay waxaa laga soo qaadayba sidii ashyaa kala duwan oo la ysku cadfay oo kale culimada qaar waxay ku fasireen sabca min almathaanina faatixada waalqur'aan alcadiimna qur'aankii kale laakiin sidaa horeynu maray ayaa ka xoog badan ilaahay markuu tilmaamay suuraddaa weyn ee nebiga uu siiyey ayaa alla waxa uu ku yidhi nebiga laa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan minhum walaa taxzan calayhim wakfid janaaxaka lilmu'miniin suuradda intan dambe waxaa u badan tawjiihaad iyo talooyin nebi moxamed la siinayo salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh marka alla waxa uu ku yidhi labadaada indhood ha u taagin waxaanu ugu raaxaynay qaybo ka mida gaalada maxaa loo yidhi aswaajan minhum dee gaaladoo dhan maxoolaa la siiyey qaaruun baa la siiyey markaa kuwaa ka mid ee loo raaxeeye adduunka la siiyey ha u hanqaltaagin waayo wax ka wanaagsan baa lagu siiyey waxay haystaan oo qur-aankaa iyo faatixada iyo suwarkaa waaweyn ah dabeed waxaa lagu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam walaa taxzan calayhim nebigu waxa u ahaa raxiim mid naxariis badan oo dadku lumidda ay lumayaan iyo baydhidda ay xaqa ka baydhayaan nebigu waa dhibsan jiray aad baanu uga murugoon jiray marka waxaa lagu yidhi walaa taxzan calayhim ha u murugoonin oo dee naftaada qoomamo ha u dilin waxay la mid tahay aayaddii kale alla ku yidhi falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat naftaadu yay qoomamo iyo murugo ku tegin oonay ku dhiman falacallaka baaqicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bi hada alxadiidi asafa waxaabaad ku dhowdahay nebi allow naftaada inaad dhibtood halaagto hadday ku rumayn waayaan dabeed nebiga waxaa lagu yidhi wakfid janaaxaka lilmu'miniin nebi allow garabkaaga u dabci oo u dabacsanow kuwa mu'miniintaee ku rumeeyey ee ku raacay nebiguna sala allahu calayhi wasalam amarkaa ilaahay isagoo fulinaya ayaa waxau ahaa raxiiman bilmu'miniin laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waxaa idin yimid rasuul nafihiinna ka ahaaday oo waxaa idin dhibaya uu dhibayo hanuunkiinna ku dadaalaya idiinna tudhis iyo raxmad badan fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalb lanfaduu min xawlik allah waxa uu yidhi naxariis ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayaad ugu dabacsanaatay nebi allow oo hayin layin aad ku noqotay haddaadse noqon lahayd qofka kan oo adag oo waxa weeyaan qallafsan dee dadku waa kaa dareeri lahaayeen cidina kuguma soo hagaagteen waxaa la yidhi waxaad ku tidhaahdaa inii ana nadiiru lmubiin waxaan ahay dige digniintiisu ay caddahay kamaa anzalnaa cala almuqtasimiin waxaad ku xidhaa walaqad aataynaaka sabcan min almahaani waalqur'aana alcadiim waayo waxay culimmadu yidhahdeen lianna aliitaa'a bimacna alinzaal siintu soo dejin bay la macno tahay oo waa lagu siiyey macnaha waa lagugu soo dejiye weeyi macnuhu markaa waxa uu noqonayaa ay kamaa anzalna sabca almathaani sida toddobadaa soo noqnoqonaya aanu kuugu soo dejinnay oo kale ayaa anzalnaa cala almuqtasimiin ama waxay noqonaysaa anzalnaa calayka sabca almathaani waxaanu kugu soo dejinnay toddobadaa soo noqnoqonaya inzaalan soo dejin kamaa anzalnaa soo dejintaasoo kamaa anzalnaa sidaanu ugu soo dejinnay oo kale ah alcadaaba cadaabka cala almuqtasimiin kuwii qur'aanka qayb qaybsaday waxaa looga jeedaa qur-aankay qaybsadeen qaar waxay yidhahdeen waa sixir qaarna waxay yidhahdeen waa gabay qaar waxay yidhahdeen waa fal iyo kahaana qaar waxabay yidhaahdeen waa asaatiiru alawaliina iktatabahaa waa beenihii ummadihii hore oo meelaha uu ka soo qorqortay markaa qoloba qayb bay ku sheegaan qur-aanka markaa kuwaas cadaabkaanu ku soo dejinnay oo kale sidaanu cadaab ugu soo dejinnay ayaa adigana aanu qur-aanka kuugu soo dejinnay alla waxau ihi fawarabbika lanas'alannahum ajmaciin rabbigaa baan ku dhaartay nebi allow dhammaantood waanu weydiin doonaa waxay samaynayeen camaa kaanuu yacmaluun sidee laysku waafajinayaa waanu su-aalaynaadan iyo fa yowmaidin laa yus'alu can denbihi insun walaa jaan iyo waqifuuhum inahum mas-uuluun joojiya waa la su-aalayaaye iyo halkan waxa weeyaan jin iyo insi toona dembigooda la weydiin maayo iyo waa la weydiinayaa ibnu cabbaas waxa uu yidhi laa yas'aluhum hal camiltum kada wakada liannahu aclamu bidalika minhum walakin yaquulu lima camiltum kada wakada ibnu cabbaas waxa uu yidhi la weydiin maayo miyaa waxaa samayseen ila ilaahayba uga ogaal badane laakiin waxaa la weydiinayaa maxaa u samayseen waxaa kaloo culimmadu ay ku jamciyeen marka la leeyahay waanu weydiinanaa lanas'alannahum waa su-aalu tawbiikin wa taqriic waa su-aal canaan iyo hadidaad iyo hanjabaad ah marka la leeyahay waxa weeyaan markaa su-aasha la weydiinayaa waa su-aal lagu canaananayo oo lagu hanjabayo marka la leeyahay ma weydiinanana fa yowmaidin laa yus'alu waa su-aalu isticlaam macnaha su-aal cilmi dalab ah waxaan la ogeyn si loo ogaado looma weydiinayo ila ilaahay waa ogyahay marka su-aasha la diidayaa waa su-aalu isticlaam mid ogey yacni cilmi lagu dalbayo oo dee ilaahay waa ogyahay ta la sugayaana waa tan canaanta markaa sidaas ay isku waafaqayaan ta la diidayo iyo ta la ogolyahy alla waxau ihi fasdac bima tu'mar wa acrid can lmushrikiina inaa kafaynaaka almustahzi'iin nebi muxamedow caddee oo ku dhawaaq xaqa lagu amray annakaa gaalada kaaga filaanane eh ibnu mascuud waxa uu yidhi maa zaala anabiyu sala allahu calayhi wasalama mustakfiyan xataa nazalat fasdac bima tu'mar fakharaja huwa waasxaabu wuxuu yidhi kama zuulin nebiga iyo asxaabtiisu inay la dhuuntaan dacwada iyo khayrka ilaa aayaddani ay soo degtay dabadeed ay bannaanka ula soo baxeen dacwadii oo ay la jahreen oo ku dhawaaqeen ilaahay waxa uu tilmaamay in nebigu uu ka murugoonayo uu ka diiqadoonayo uu dhibayo afxumada iyo edabdarraday kula hadlayaan walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bimaa yaquuluun laakiin nebiga waxaa loo tilmaamay diiqadaas yacni diiqadaa uu dareemayo iyo murugadaas wixii uu kaga dawoobi lahaa oo salaada iyo cibaadada iyo tasbiixda iyo taxmiidda ah oo waxaa la yidhi fasabbix bixamdi rabbik wa kun min asaajidiin ilaahay nasah oo mahadi kana mid noqo kuwa u sujuuda ilaahay ugu tukanaya nebigana sala allahu calayhi wasalam hadigiisa waxaa ka mid ahaa kaana idaa xasabahu amrun fazica ila asalaa haddii arrin culusi ku dhaco xagga salaaduu argagixi jiro oo uu qaban jiray isagoo fulinaya amarka alla uu yidhi istaciinuu bisabri wasalaa sabirka iyo salaada kaalmaysta arrimaha waaweyn sidaa darteed ayaa nebigu yihi wa jucilat quratu cayni fi salaa waxaa indhaqabowsigayga la yeelay salaada dhexdeeda bilaal waxa uu ku odhan jiray arixnaa bihaa yaa bilaal noogu raaxee marka yacni marka qofku uu diiqad iyo werwer iyo walbahaar u dareemo halka lagaga badbaadaya waa tasbiixda waa taxmiidda waa salaada waa cibaadada waa dikriga iyo taacada ayaa naftu ay deganaansho iyo dawo ay ka dareemaysaa waxaa lagu khatimay wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin nebi allow rabbigaa caabud ilaa inta geeridu kaaga imanayso horta yaqiintan waxaa looga jeedaa waa almowt waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam cuhmaan ibnu madcuun oo dhintay markuu usoo galay waxa uu ku yidhi amaa haada faqad jaa'ahu lyaqiin wa inii la arjuu lahu lkhayr xadiidka bukhaari ku sugan umulcalaa ay warinayso waxa uu ihi ninkan yaqiintii baa u timid waa geeridii khayr baanan u rajaynayaa marka yaqiinta aayaddan waxaa looga jeedaa geerida waxay la mid tahay aayaddii kale marka ahlu naarkii lagu yidhaha maa salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusalliin walam naku nucimu lmiskiin wa kunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wa kunaa nukadibu biyowmi ddiin xataa ataana alyaqiin ilaa intay geeridu nooga imanaysay xumaantaasaanu ku dhex jiro oo dhex dabaalanayna marka yaqiintu waa geeridii ee ma aha derajo la gaadho oo la yidhaahdo qofkani yaqiintii buu gaadhay oo takaaliiftii sharcigaba waa laga qaaday taasi waxa weeyaan waa camal shaydaan iyo shaydaannimo ee welinimo ma aha waayo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam yaa ka welisanaa haddana naftu waxay kaga baxday dee cibaado iyo cabsi iyo salaad iyo daaco isagoo daa'im oo ku jira oo marna kamuu nasan marka hadday cidi ka nasanayso laga dhaafayo nebi maxamed baa ugu horrayn lahaa ee waxaa layna amray inay naftu kaaga baxdo sidaad u cibaadaysanaseed cibaadada iyo cabsida alle aada ugu jirto wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin allah waxa uu ihi walaqad kadaba wallaahi laqad kadaba waa beeniyeen asxaabu lxijri meeshaa xijri la yidhaah waa togaa madiine iyo shaam u dhaxeeye eh togaas kuwii waxa weeyaan asxaabtiisa ahaa ee deganaa way beeniyeen almursaliina rusushii loo diray qowmu saalix iyagoo ciday beeniyeen ay tahay uun nebi saalix maxaa rusushii oo dhan bay beeniyeen loo yidhi lianna man kadaba birasuulin waaxid faqad kadaba bijamiici rusul hal rasuul cidda beenisaa rusushii oo dhan waa beenisay sidaa darteed ayaa iyagoo saalix oo keliya beeniyey qowmu saalix haddana waxaa la yidhi almursaliina waayo waa isku wada midoo dacwada rusushu mid bay ahayd tawxiidka qofka midkood beeniyaa intii kalena waa beeniyey alla waxau ihi wa aataynaahum waanu siinay nimankaas reer hamuud ee saalix loo diray aayaatina aayaadkayaga iyo mucjizaadkayagiyo hashii nebi saalix ayaa loo soo diray oo loo soo saaray wa aataynaahum waxaanu siinay aayaatinaa mucjizaadkayagii oo fa kaanuu dabeed waxay ahaadeen canhaa mucjizaadkaa xaggooda mucridiina kuwa kasii jeeda oo waxba kumay qaadan ee hashii la soo saaray waabay boqnogooyeeno iyagana waa ku cadaab muteen wa kaanuu waxay ahaayeen yanxituuna kuwa ka qorta min aljibaali buuraha buyuutan guryo buurahaad aragtay adeygood iyo weynidooda ayaa intay qoraan oo qodaan oy dhex galaan guryo ka samaysan jireen aaminiina xaala ay yihiin kuwa aamin ah oon cabsiyi u geynayn laakiin kibir iyo isla weyni uuni ay halkaa geynayso alla waxau ihi fa akhadathum asayxa qayladii ayaa qabatay musbixiina xaala ay yihiin kuwa waa bariisanaya oo famaa aqnaa kamay tarin canhum iyaga xaggooda maakii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa shaqaysta waxba umay tarin wamaa khalaqnaa maanaan abuurin asamaawaati samooyinka iyo waalarda arlada iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa ilaa bilxaqi xaq mooye wax kale kumaanaan abuurin wa ina saacata saacadda qiyaamana la aatiyatan waa tii imanaysee dhacaysa ee fasfax isaga jeedsa kuwan gaalada nebi allow asafxa jeedsi aljamiila wanaagsan jeedsi wanaagsan iskaga jeedso oo ha u aaba yeelin waayo ina rabbaka rabbiga huwa rabbiga alkhallaaqu ka abuurista badan weeye alcaliimi ee cilmiga badan walaqad aataynaaka wallaahi laqad aataynaaka waxaanu ku siinay nebi allow sabcan toddoba oo min almathaani kuwa soo noqnoqda ah waa suuradda faatixada toddobadeeda aayadood eh iyo walqur'aana qur'aankii baanu ku siinay alcadiima ee weynaa toddobadaas soo noqnoqonaya iyo qur'aankaa weyn baanu ku siinay waa suuratu lfaatixa oo acdamu suuratin fi lqur'aani ah haddaba mar haddii nicmadaa lagu siiyey dee laa tamuddanna ha u taagin caynaynka labadaada indhood ilaa maa shaygii matacnaanu ugu raaxaynay bihi maaga aswaajan qayba oo minhum gaalada ka mid a walaa taxsan ha una murugoonin calayhim iyaga wakfid una dabci janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina kuwa mu'miniinta ah waqul waxaana tidhaahdaa innii anigu ana anigu annadiiru diga ayaanahay dadka u digaaya almubiinu ay bayinu nadaara oo digniintiisu ay caddahay kamaa anzalnaa cala almuqtasimiina ay aataynaaka sabca min almahaani waalqur'aan alcadiim iitaa'an wa inzaalan kamaa anzalnaa cala almuqtasimiin waxaanu kuu siinay toddobadaas soo noqnoqonaya oo aanu kuugu soo dejinnay kamaa anzalnaa sidaanu ugu soo dejinnay oo kale alcadaaba cadaabka aanu ugu soo dejinnay cala almuqtasimiina kuwii qur'aanka kala qaybsaday ee qoloba ay wax ku tilmaantay qaar shicir yidhaa iyo qaar sixir yidhaa iyo qaar kahaano yidhaa iyo qaar asaatiir ku tilmaamaba aladiina kuwaa kala qaybsaday oo jacaluu ka yeelay alqur'aana qur'aankii cidiina qaybo oo qoloba ay wax ku tilmaantay fa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay nebi allow lanas'alannahum waanu weydiin oo waanu weydiin gaaladaas ajmaciina xaale ay yihiin dhammaantood camaa kii baanu weydiin kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya fasdac haddaba ku dhawaaq nebi allow oo caddee oo kor u qaad bimaa tuumaru waxa lagu farayo oo tawxiidka ah oo wa acrid isaga jeedso canilmushrikiina kuwa mushrikiinta ana ka jeedso waayo innaa annagu kafaynaaka annaka kaa kaafinay almustahzi'iina kuwa kugu dheeldheelaya oo waxba ku yeeli maayaan fasayakfiikahum ullah wa huwa asamiicu alcaliim ilaahay baa kaa kaafinaya alaysa allahu bikaafin cabdah aladiina kuwaa kugu jeesjeesaya oo yajcaluuna ka yeelaya maca allah ilaahay la jirkiisa ilaahan macbuud ka yeelaya macbuudkaasoo aakhare kale fasawfa yaclamuuna wakhti dambay ogaan doonaan cidhibtoodu waxay ku dambayso walaqad naclamu wallaahi laqad naclamu waanu ognahay nebi allow annaka adigu yadiiqu inuu cidhiidhiyoomayo sadruka laabtaadu ay cidhiidhiyoomayso bimaa yaquuluuna waxay odhanayaan inaad ka diiqadoona soo dhibsanayso waanu ognahay ee fasabbix ilaahay nasahoo xumaanoo dhan u diid bixamdi rabbika mutalabisan bixamdi rabbik rabbigaa mahadniqiisa adoo ku dheehan oo wa kun ahaw nebi allow min asaajidiina kuwa sujuudaya macnaha tukanaya ka mid noqo oo wacbud rabbak rabbigaana caabud xataa yaatiyaka alyaqiinu ilaa intay geeridu kaaga imanayso wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين